waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
gobolkan victoria waxaa bisha oktoobar ka bilaaban doona doorashooyinka golayaasha deegaanada intooda badan khaalid cabdulaahi xasan waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan xaafadda ama golo deegaanka windham ee galbeedka magaalada melbourne walaal windham city waxay ka kooban tahay saddex weed ama saddex qaybood iyadoo loo fiirinayo populationka xaafadda degan marka lamber kow weedka koowaad waxaa la dhahaa harrison wed kan ku xigana waxaa la dhahaa jef wed kan saddexaadna waxaa la dhahaa irami wed jef wed waxaa ku nool dad gaarahaya toddobaatan kun iyo ziyaado sidoo kale harrison wed waxaa ku nool siddeetan kun dad ku dhowdhow irami wedna waxaa ku nool dad ilaa toddobaatan kun u dhexeeya kursiyada loo tartamahayo xaafadda jef wed waa kow iyo toban kursi wey afar kursi manaha kuraasa loo tartamaya windham city waa kow iyo toban kursi afar kursi oo harrison ah iyo afar kursin oo jefi word ah iyo afar kursin oo irami word ah
waa garta marka saddexdaas wood oo aad tilmaantay dabcan waa uun qaybo loo kala qaybiyey xaafadda windham oo doorashada ku aadan laakiin xaafada ahaan xaafadaha la yaqaano dadku degan yihiin oo matalan magacyada caadiga la yaqaano oo ay ka mid tahay windham waa maxay xaafadahaas waxaa ka mid ah xaafadda point cook williams landin hobs crossin warabi windiva traganina taarneed iyo xaafado cusub oo dhinacan windivile ku yaalla wey hadda cusub oo la dhisay oo magacyo cusub leh marka haddaan soo qaato harrison word oo kale waa qeyb ka mid a hobs crossin traganin oo dhan inteeda badan iyo point cook iyo williams landin xaafadda jefi wordna waxay ka kooban tahay hobs crossin qeyb ka mida oo ay kala qaybisa waddada morris road qofka yaqaanaa jira wixii bidix ka xiga dhinaca masjid maryam ama masaajidka sheekh ciise iyo taarneed oo dhan iyo qeyb yaroo traaganino ka mid ah dhinaca doorty road iyo qeyb ka mida warabi oo ka soo sokaysa warabi central meesha train stationka iyo dhinaca market road irami wordna waxay ka bilaabataa warabi qeybteeda shishe iyo point cook dhinacan xigta warabi mention ilaa lagu tago meesha la yidhaahdo little river waana dhinaca ugu dhul weyn weeye haddana ay u faafayso xaafadda windham city marka khaalidow dabcan dowlad federaala waddankan ka jirto la yaqaano dalkao dhan xukunto dowlado goboleed baa jira victoria halkan hadda aanu joogna ah marka maamulka ama golaha deegaanka ee hadda aad u tartamaysid maxaa ugu waaweyn oo ay qabtaan shaqadooda sideeda maxay tahay walaala shaqada ay qabato waxaa ka waa town planning social planning west collection jile care iyo local road haddaan af soomaali ku tilmaamo degaanka windham qorshaheedoo dhan qaabka ay degmadu u dhismayso iyo jidadku qaabka ay u marhayaan iyo xaafadaha qaabka loo nidaaminayo iyo shooping sentarada waxaa qaabilsan dowladda hoose sidoo kale jailkeeradii meesha xanaanadii caruurta sidoo kale local roadkii jidadkii khaaska ahayo xaafaddu ay lahayd dhinacan environmentiga sida qashinkii xaafadda laga qaadayey oo waxyaalihii garbage collectionkii ama west collectionkii iyo dhirta ama geedaha lagu tallaalayo waddooyinka sidoo kale waxay qaabilsantahay council rateki canshuurta laga qaado guryaha taasoo dadka loogu qabto shaqooyinka in qashinka laga qaado geedihii lagu abuuro jidadka lagana jaro geedaha hadday hadhow xumaadaan ama xiliyada ay dhibaato keenaan geed cusubna lagu tallaalo intaasaa ugu waaweyn inta ay qabato dowladda hoose waa gartay marka adiga ahaan kuwee ku soo jiitay oad isleedahay waxbaad ama ka qabanaysaa ama maxay tahay waxa kugu soo jiitay inaad siyaasadda golaha deegaanka aad geshid anigu runtii kulli way soo jiiteen laakiin midda aad igu muhiimsan waxay tahay social planning dhinaca qaabilshadeed sababta waxay tahay bulshada degan windham city yaan anagu ka midnahay soomaali haddaan nahay weliba mujtamac aada u ballaaran oo mujtamacaadka qaybaha ay ugu badan yihiin ayay ka mid tahay magaalada melbourne markii laga bilaabo galbeedka australia ama galbeedka melbourne taasoo annaga ay macnaha aniga aada ii soo jiidatay dhallinyarada arrinta dhallinyarada horay codaan u duubayna waan ku sheegay oo fiidiyow ah dhallinyaranadii soo koraysay iyo carruurtannadii oo waddankii aan kala soo cararnay aan u dhalannay oo dhibaatada nagu qabatay taasoo nagu kalafsay inaan waddankan keenno ayaa waxay u bateen khaasatan wiilashii ay dhibaatooyin badan waddankan kala kulmaan taasaa lambar kow ii ah midda labaadna waxay tahay shaqala-aanta haysata mujtamaca soomaalida ah ama mujtamaca soo galootiga waddanka ku cusub midda saddexaad waxay tahay guryo la-aanta dadka haysata midda afaraad waxay tahay hadde australia wakhti badan baan joognaa waxaana noqonay dad australiyaana waddankii xuquuq buu nagu leeyahay annaguna xaq baan ku leenaha xaqannaga waxaa ka mid ah in qofka citizenka ah oo waddankan dhalashadiisa qaatay inuu ka qayb qaadan kara siyaasadda siyaasadduna waa meeshii lagu gaaro go-aanka sida aabdan hadda uga sheegay aan idhi looka dowladda hoose mas-uuliyaadka ama shaqada mujtamaca u qabato waxaa ugu muhiimsan oo qaybaha qabad ka mida social planning inay bulshada qaabayso taasoo waxyaalihii aan ka soo hadloo dhan ay soo hoosgalahayaan oo mustaqbalka ay noqdaan bulsho dhaqan wadaag ah iyadoo qof walba uu wato dhaqankiisii gaarka ahay oo uu watay haddana ay noqoto bulsho dhaqan wadaagta oo ka fikerta horumarka xaafadda aan degannahay ee windham khaasatan jayf word taasoo ay noqonayso dhinac kasta oo mujtamaca ka mid a qof walba inuu helo xaqii uu dowladda ku lahaa sidaa daraaddeed matalayaasha dowladda hoose waxaa weeye dadkii u dhexeeyey dowladda dhexe iyo mujtamaca sidaa daraaddeed annaga waxaan nahay afayaankii shacabka ama mujtamaca yaa nahay oo u gudbin lahaa baahida ay qabaan mujtamaca windham khaasatan jefward inaan dowladda u dhexayno oo dadku ay noo imaadaan baahida ay sheegtaan baahidaas intaan dadka ka qaadno aan dowladda u gudbinno si wax looga qabto degmadanaduna horumar u gaarto waa gartay marka arrimaha dhallinyaradoo kale aad sheegtay iyo arrimaha shaqala-aanto kale hawshaasu miyaysan ahayn tii stateka ama tii maamulka gobolka ama federaalka
waylaada ti stateka federaalka dowladdan sideedaba australia waa saddex qaybood waa dowladda u sarreysa oo federaalka ah iyo midda maamul goboleedka iyo dowladda hoose sidaa daraaddeed shaqooyinka way isdaba joogaan markii federaalku ay ka soo tagto dowladda waxaa loo soo gudbiyaa maamul goboleedka maamul goboleedkana waxay u sii gudbiyaan dowladda hoose sidaa daraaddeed xaafad walba shaqala-aanta ka jirta iyo shaqa abuurkeeda qayb ayay ka tahay dowladda hoose waa gartay marka khaalidow adiga maxaa kugu dhaliya hadda wakhtigan inaad sharaxdo ma howl weliga aad ku tala jirtay oo siyaasaddaad sideeda u jeclayd mise baahiyo gaaroo degdegoo aada istiri baa jira hawshan haddaana gelin waxba lagama qaban karo
aniga runtii waxaa igu dhaliyey baahida mujtamacanaga khaasatan soomaalida ah haysata run ahaantii anugu runtii markii hore dadka siyaasadda jecel ma aanan ahayn laakiin markii aan arkay in kaalintaasu ay bannaan tahay dadkanaguna say u badan yihiin aad moodid arrintaas inaysan ku baraarugsanayn ayaa waxaa ii muuqatay in la helo qof isu soo taagay arrintaas si loo furo jid cusub oo ah in berrito dhallinyaradu nagu daydaan iyo dadku waddankiina xaqii uu nagu lahaana aan u gudanno kaan ku lahayna aan ka helno oo ay ugu horreyso badbaadada carruurtannada haddaanan carruurtannadii iyo mujtamacanagii annaga aanan u doodin dee cid kale oo adiga kuu doodaysa ma leh sababta waxay tahay australia waxaa dhisay oo ay ka kooban tahay mujtamacaad dhaqanno kala duwan haysta intooda badanna sida annagoo kale ku yimid hijro ay ka soo haajireen waddamadoodii waddankan saad ula socoto markii laga reebo dadka ab orijinka ah intan waa nimid markaa nimid australia marka waxay noqotay bulsho multiculturalism ah marka community walba wuxuu matalaa dadkiisii iyo degaankiisii buu matalaa wuxuuna ka shaqaynahayaa sidii soo dari lahaa ama ugu kordhin lahaa australia khibradda iyo caqliga iyo maskaxda ay ayagu wataan ugana faa'iidaysan lahaa dhaqanka fiican ee waddanka australia uu leeyahay unana qabsan lahaayeen waa gartay marka khaalid ow markaad siyaasadda noocan oo kalea gelaysid ama ololahan gelaysid dadka intooda badan xisbiyada waaweyn bay ka tirsan yihiin liberaalka laybarka greenka adigu ma xisbiyadaas mid ka mid aad ka tirsantaho matalaysaa mise iskaabaad u socotaa
aniga hadda run ahaantii waxaan ahay nin iskiis u socda laakiin su-aasha ah xisbi ma ka tirsan tahay haddaan ka jawaabo sidii aniga soomaalida badanaa australia waxaan ahaan jiray markii hore laybarka inkastoo aanan ahayn xubin ka tirsan laakiin dadka u ololeeya ayaan ka mid ahaan jiray xiliyadaas waxaan aaminsanaa laybarku inay yihiin dad aad ugu dhegan nugul caawiyana dadka sogolootiga laakiin muddo kadib waxaa ii soo baxday laybarku in un ay dadka codkooda qaataan xilliga doorashadana ay dadka u imaadaan taasoo aan inta badan badhicin sidaa daraaddeedna markay dadka u codeeyeen wax badan aan ku soo celinin dadki ama sidii loo baahnaa aan dadka waxba ugu qabanin sidaas daraaddeed muddo kadib waxaan goostay inaan xisbigan fikradihiisii aan iska bedelo oo aan arko mustaqbalka soo socda annaga dhaqan ahaan marka aan fiirinno in aan aada ugu dhownahay nimankan liberalismka inkastoo soomaalidu ay ka qabaan fikrado kale dadka qaar ay ka qabaan laakiin markii aan sii baaray waxaan ogaaday in qoladan liberaalku ay annaga faa'iida ahaan noo dhaamaan sababtu waxay tahay annagu mujtamaci waan ka tirsannaha mar kastana waxay tahay inaan ka fikirn war yaa annaga baahidannada wax ka qaban kara yaan la jaan qaadi karnaa mustaqbalka siyaasadahan isbeddelahaya iyo sharciyada isbeddelahaya keebaan qayb ahaan intaan ka qayb qaadanno aan u dagaalami karnaa inaanan annaga xuquuqdannadii aysan dhexda ka bixin sidaas daraaddeed aniga xisbi ahaan sanadkii lasoo dhaafay waxaan ku biiray odo liberaalka laakiin hadda doorashadan dowlad degaanka hoose wax xisbiyaha shaqa kuma leh waa gartay marka caadiyan marka kuraasta loo tartamayo dowlad goboleedkao kale ama federaalka kuraas go-an baa jirta hadda wood baa loogu yeeraa woodkaas afar qof baad kula tartamaysaa guud ahaan kow iyo toban qof baa u tartamaysa counsilka oo dhan imise cod baa u baahan tahay sideese u ololeynaysaa ololahaagu muxuu yahay yaa kaala qayb qaadanaya balin yar haddaad noo dulmarto hawsha ololahaagu sida u socda
walahi ololahan haddaan kaaga warramo ololaha dowladda hoose waa qof walba iyo tabartiisa wey xisbiyadu shaqo kuma leh saan u sheegay inkastoo qof walba laga yaabo inuu xisbi gaara ka tirsan yahay ololahaygu marka wuxuu yahay iyo codka aan ku hadlayo waxay tahay in annaga ka soomaali ahaan aan siyaasadda qayb ka noqon aniguna dhinacan windham hadda ka hor waxaa igu maqaalo ah gabdho inay iska soo sharaxeen soomaali ah laakiin aysan ku guulaysanin aniga marka waxaa noqon doonaa inta kolley aan akhbaaraadka ka hayo qofkii ugu horreeyey oo rag ah oo isu soo taaga khaasatan xaafadan duwaad oo hadda aan u tartamayo sidaa daraaddeed ololahayga doorashadu waa ololo shakhsiyadeed wey laakiin hadde dadka aan isku fekerka nahay oo aan isku aragtida nahay waxay kugu caawin karaan dhiirigelin iyo inay ku dhahaan hore u soco oo mooraal ahaan ay kugu saboodgarayaan laakiin shaksiyan inta badan qofka isagu musharaxa ah yaa inta badan isagu arrintiisu ay u taallaa sidaa daraaddeed ololahaygu wuxuu ku aadan yahay sida qolooyinka kaleo aniga sidaydoo kale u tartamahayo qof walba communitiga uu ka soo jeedo inuu ka helo taakulayn dhinac walba leh waa gartay marka woodka waxaa tidhi ilaa ilaa toddobaatan kun qof baa degan imise cod baad u baahan tahay inaad ku guulaysato
codadka loo baahan yahay waxay leeyihin minimum iyo maximum minimum sida hadda la sheego waa ilaa saddex kun laakiin in positionka aad hesho waxay ku xiran tahay tartamayaasha kale intay helaan marka kolley dadkii horey u tartamay oo qaar aan la xiriiray oo iga khibrad badnaa waxay leeyihiin ugu yaraan inaad positionka hesho waa inaad gaartaa siddeed kun ilaa sagaal kun oo cod haddaad hesho macnaha booskaagu waa banaanka
waa gartay waxaa la fiirinaya dadka u tartamayo inta cod ay heleen hadduu bilmatel nin shan iyo toban kun helo ninna uu helo toban kun ninna uu sagaal kun helo ninna uu sideed sideed kun helo afarta ugu cod badan ayaa boosishinka gelaya haddii laakiin ninka ugu cod badan uu helo toddoba kun kan ku xigana uu helo lix kun kan kalena uu shan kun helo kan kalena uu afar kun helo mar walba afarta nin oo ugu cod badan ayaa galaya taasoo xilli doorasho walba isbedeli karta badanna karta yaraana karta waxayna ku xiran tahay sida ay dadku u codeeyaan waa gartay marka ugu dambeynta kaalidow xilligan waxaa lagu jiraa xilli bandow magaalada uu ku jiro dadku aysan dhaqaaqi karin arrimahan coronavirus iyo xanibaadahanu maxay ka bedelayaan qaabka dadku ay u codeeyaan iyo iyo rajadaada in lagu doorto wallaahi dee dowladday ku xiran tahay xaaladuna waa xaalad australia oo dhan saamaysay khaasatan annaga gobolkeena victoria kasi gaar ahaan magaaladeena melbourne aad bayna runtii doorashadii iyo kambeynkii oo dhan caqabad badan ugu haysaa sababtu waxay tahay stage four restriction waxyaalihii badnaayoo ay u baahnayd kambeynka lama qaban karo oo ahay door to doorki sidoo kale waxaa laga waxaan ka warsugaynay local dowladda stateka in doorashada ay fasaxdo iyo in kale ilaa hadda kolley sidii wararaan ku helayay weli dowladdu go-aan kama gaarin doorashada ay qaabka u dhici doonto laakiin kolley laba mid un bay noqon doontaa in doorashada dib loo dhigo hadduusan koroonuhu dib usoo dhicin sebtembar marka reviewga la samaynayo ama uu sii kordho stage five loo gudbo inay adkaan doonto in la codeeyo haddii ilaahay cudurka naga dulqaado ilaahay amarkiisay ku xiran tahay waxay u badan tahay in stage fourka laga dib dhaco sidaa daraaddeed ay dhahaan doorashadu way dhacaysaa laba goorbaba doorashadan inta badan waxaa lagu codeeyaa boostada oo sida doorashada stateka ama maamul goboleedka ama federaalka lama soo baxo marka tan waxaa laga yaabaa laba siyood in boostadii la ogolaado iyadoaan u malaynaya inay adkaan doonto xilliga lagu jiro darteed ama waxay u badnaan doontaa online onlineka laftirkii su-aal baa ka taagnaan doona oo waxaa laga yaabaa dad badan oo waayeela ama waddanka ku cusub inay ku adkaato qaabkii ay u codayn lahaayeen oo laga yaaba inaysan kombyuutarada haysanin ama internet haysanin ama aysan aqooninba qaabkay uga codayn lahaayeen taasoo dowladduna ay ku adkaan karto sida loogu sharaxi lahaa dadka marka weli doorashadaanu go-aankeeda waxaan ka sugaynaa dowladda inkastoo shalay la fasaxay trairin qasab ah oo tahay qof kasta oo musharax city council ah inuu galo taasoo anigu aan alxamdulilahi xalay ku guulaystay inaan noqdo dadadadii ugu horreeyey oo ku baasay oo shahaadada la siiyey sidaa daraaddeed waxaan ka warsugaynaa dowladda wixii soo kordhana insha allahu mujtamaca mar walba waan la wadaagi doonaa waan usoo sheegi doonaa ilaah idinkii dadkeenna khaasatan af soomaaliga ku hadla aan ku baraarujin lahaa waddankan aan ku noolnahay muddo badan baan joognaa markii loo fiirsho taariikhda dadku ay soo kala galgaleen dadka ugu yar oo hadda soo galay shan sano lix sano toddoba sano ay joogaan dadyowga hadda kaunsilada oo dowlad dowladda hoose nagu matalayay dad waxaa ku jira shan sano joogay iyo in ka yar sidoo kale dowladda dhexe sidoo kale dowladda sare waddan markaad ku nooshahay waxaa fiican inaad ka qayb qaadato waddankii aad joogtay oo qayb aad ka noqoto si aad uga faa'iidaysato faa'iidada meesha ku taalla taasoo annaga nagu anfacayso halkaan oo aan joogno oo aan ku badbaadsan karna annaga naftannadii iyo carruurtannadii mustaqbalkan anfacaysa qofkii rajo kale dad badan oo annaga naga mida ay soomaaliya ugu noqdeen in isagoo khibrad leh sida ay dowladnimadu u shaqayso bartay inuu waddanka inta ku noqdo uga faa'iiday adduunkuna saaad arkaysa waa aqoon kororsi taasoo waddamadaana weliba ay ku fiican yihiin inay tahay waddan aad xor u tahay fikirkaada oon ahayn sida waddamada qaarkood meel lagu cadburinayo oo aad dhihi karto war waxaan anigu dhaqankayga ma ogola waxaanan anigu aaminsanahay adoo ilaalinaya sharciga waddanka u yahay oo baranayo sababtu waxay tahay sida noo muuqata maanta iyo berri iyo sanadka dambe ma noqon doono halkaanaan ilmahanagu ku weynaanayaan qaarkoodna hadda jaamacada ku dhigtaan qaarna ay dhibaato kala kulmeen sistamka oo qaarkood ay xabsiyada jiifaan sidaas daraaddeed waxaan faa'iido badan ugu gaari karnaa inaan ka qayb qaadanno ay dadku ku baraarugaan insha allahu doorashadan hadda oo dowladda hoose ah sida ay ugu maqaalaa aniga iyo laba ninoo kale ayaa hadda city counsilada isusoo taagay insha allah waxaan rajeynaya dadka ku boorinaya doorashada doorashadan xigta waa afar sano kadib ama midda dowlad goboleedka markay timaado inaan ka qayb qaadanno oo dadku ay soo baxaan kaasina waxa uu ahaa khaalid cabdulaahi xasan oo u tartamaya golo deegaanka windham ee galbeedka magaalada melbourne
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali